You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa axmed maxamed islaam axmed madoobe mar kale u doortay madaxweynaha hogaamin doona maamulkaasi jubbaland muddada afarta sano ee soo socota kadib doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulkaasi jubbaland doorashada madaxtinimo ee jubbaland gaar ahaan midda ka dhacday howlka shirarka ee maamulka jubbaland ayaa waxaa ku tartamay ilaa iyo saddex musharax iyadoo musharaxii afraad uu tanaasulay waxaana isku soo haray oo tartanka galay saddexda musharax ee kale ah madaxweynaha talada hayay axmed maxamed islaam axmed madoobe canab maxamed daahir iyo maxamuud maxamed cumar codayntii ay dhiibteen xubnaha baarlamaanka ayaa waxaa saddex meelood laba meel ku soo baxay axmed maxamed islaam axmed madoobe oo markii saddexaad isagu noqonaya madaxweynaha maamul goboleedkaasi jubbaland axmed madoobe ayaa helay codad gaaraya lix iyo konton cod halka musharaxa kale ee ugu soo dhawaay ahayd musharax carab maxamed daahir oo heshay toddobiyo toban cod musharaxa saddexaad ayaa isna helay hal cod oo keliya howlka doorashada ka sokow xildhibaanada baarlamaanka labaad ee jubbaland waxaa dhanka kale ku sugnaa xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo si aad ah ula dhacsanaa hanaanka doorasho ee guddiga doorashooyinka jubbaland iyo siday wax u dhaceen axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa markii loo dhaariyey xilka madaxweynenimo ee jubbaland waxa uu codsaday in lala shaqeeyo waxaan rabaa inaan idiin sheego fulaxantiisa ma mooga khayra khayrooduna way iska badanta haddaan la wada shaqaynina qofna keligii waxa ma qaban karayo waxaan rabaa marka hore inaan codsado inta isoo dooratay iyo inta odayaasha iyo inta reer jubbaland inay igula shaqeeyaan waxay ii soo doorteen oo qof waliba uu igu caawiyo kii talaysiina uu tala naasaxa ay siiyo shaqada aan qabanayo taasi waxay keenaysaa marka inaan kalsooni ku shaqeeyo ammaanadaad ii dhibteenna aan si fiican u guto midnimada soomaalidu waa muqadas soomaaliya soomaali baa iska leh waxa isu keenkeeni karaa waa soomaali waxa taladeenna ay ka dhaxaysaana waa innaga shalay waxaynu ahayn shan beelood waxaa layidhi four point five waxaa lagu daray beel lixaad oo aad u xoog badan beel lixaad iyo beel toddobaatoona soomaaliya arrinteeda waxba kama qaban karayso waxay la tahay innagu aynu ka shaqayno midnimadeenna iyo wadajirkeenna axmed madoobe ayaa dhanka kale waxa uu fariin ay dabacsanaani ka muuqatay u diray madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk soomaaliya oo uu ka codsaday in ay wada shaqayn la yeeshaan waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda federaalk ee soomaaliya waa dowladdii maamulaysay jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ma nihin qolo goonihiisu taagtay oo madax bannaan oo wax kala sheeganaysa waxaan nahay dowlad goboleed xubin ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan rabnaa inaan si dhow u wada shaqayno ka wada tashanno danta ummadda ka wada tashanno saan hore ugu socon lahayn iyadoo aan cidinoo dhaxaynin inaan annagu wada shaqayno aan ka wada shaqayno waxaan leeyahay soo dhowaada madaxdayadii baa tihiin waa dhulkaad xukumayseen meel kale idinkama jirto waxa innaga dhexdeenna inaga jira innagu inoo yaallaa instructionna meel kale lagama soo bixin karo cid kalena wax kale inooma yeedhin karto waxaan diyaaru nahay inaan idiin aqoonsan nahay mas-uuliyiintayadii weliba aan rajaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha iyaga baarlamaanka wakiiladoodii baa joogeen insha allahu inay mar dhow yimaadaanoo dadkooda ay u baarakeeyaan waxay doorteen kalena shaqeeyaan lana wada shaqeeyo dhanka kale musharaxiinta golaha isbedel doonka ayaa dhankooda ku dhawaaqay inay madaxweyne u doorteen cabdirashiid maxamed xidig oo ka tirsan golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana doorashada kula tartamay sida ay sheegeen musharax cabdinaasir seyraar maax iyagoo sidoo kale sheegay inay doorteen laba madaxweyne ku-xigeen cabdirashiid maxamed xidig oo saxaafadda u waramay doorashada kadib ayaa ka hadlay waxyaabaha uu doonayo muddada afarta sano inay mudnaanta siiyo sideedii sane u dambeysay toban bilyan oo geed ayaa laga jaray jubbaland qiimaynta ay caalamku sameeyeen ama u n ku sameeyeen dhulkii kaymaha ahaan jiray xilliyadaas maanta waa dhul bannaan cid ku noolina ma jirto sidaasi darteed waxaynu soo mashaariicda ugu waaweynaynu ka hirgelin doonno waxaa ka mid ah inaynu soo celinno dhirtii meeshii dhirta laga jaray inaynu dhir ku beerro oo aynu dib u soo celinno geedahaasi in ay noqdaan kuwo environmentigii iyo hawadii iyo roobkii iyo wixii loo baahnaa ay dib u soo noqdaan run ahaantiina arrintaasi ay noqoto arrin aynu kulligeen caalamkana kala shaqayno innaguna ka shaqayno haddii alla yidhaah qodobada kale ee lagama maarmaanka baarlamaanka waxaa runtii nasiib darro ah baarlamaankii ku horreeya baarlamaanka ee jubbaland riboodka aan hayno oo aynala wadeegeen saaxiibadii xildhibaanada ahaa soddon iyo lix bilood mushaar ma qaadan soddon iyo lix bilood waa saddex sano oo laba bilood dhima waxaan hoosta ka xaqiiqayaa haddii aan la yidhaahdo baarlamaanka jubbaland ee halkan fadhiya ee ah baarlamaanka xaqa ah inuu qaadan doono mushaarkiisa si joogta ah dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqoonsanayn si guud doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibheshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhacdooyinka kasoo cusboonaaday magaalada kismaayo ee ku aadan iscalemasaar baalmarsan sida la yidhi habraacyada doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda dalka war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibheshiisiinta iyadoo ka walaacsan kana xun dhacdooyinka kasoo cusboonaaday magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland ee ku saabsan iscalemasaarka baalmarsan habraacyada doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda dalka waxa ay caddaynaysaa ayaa la yidhi inaanay aqoonsanayn natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay magaalada kismaayo kuwaasoo tilmaamaya in shakhsiyaad kala duwani mid weliba uu iskiis isku caleema saaray sida war-saxaafadeedka lagu sheegay wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dibheshiisiinta waxay aqoonsan tahay oo keliya doorashooyin wadar ogol ah lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaanba musharaxiinta baarlamaanka shirguddoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor iyo xalaal laguna wada kalsoonaan karo ayaa la yidhi oo ku dhacda jawi nabdoon taas oo ay goobjoog ka wada yihiin dowladda federaalk iyo beesha caalamka ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka dowladda federaalk soomaaliya ee ka soo saartay doorashooyinkii magaalada kismaayo ka dhacay maalintii shalay islamarkaana lagu doortay laba madaxweyne oo maamulka jubbaland uu yeeshay cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
sbs.com.au